saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa ku kulmaya magaalada ceel berde ee u dhow xuduudda soomaaliya ay la leedahay dalka etoobiya kulamadan ayaa waxa ay daba socdaan weerarkii al-shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka yeed iyo caato iyagoona usii gudbay gudaha etoobiya saraakiisha etoobiya ayaa sheegay in ay burburiyeen maleeshiyaadkii al-shabaab ee gudaha u gudbay kulanka ka dhacay ceel berde waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto odawaa yuusuf raage iyo taliya xigeenka ciidanka liubolis genaraal zakariye cabdi khaliif warbixintan waxaa soo diray mukhtaar maxamed catoosh gudoomiyaha degmada ceel berde haadi siraad cumar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka waraystay kulanka saraakiisha mukhtaar waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada maadaama ay halkan ka jireen howlgalle iyo dagaalo ay argagixisadu kusoo qaadhay ciidamadan gobolka boqol ee xadka ay laleeyihiin gobolada shabeelle iyo afdheer ee dowlad deegaanka soomaalida dagaaladaasoo dee aan khuseynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay ay ay cadowga duulaad ay ku ahaayeen taasaa waxay sababtay in taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal runtii waxaa un dee sabab kale maaha in dagaaladaas ay in laga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowgaas maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn khasab bay noqonaysaa in ay la iska kaashado sidai awal ba laiskaga kaashanayay waad dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda soomaaliya ee federaalka saarayso in taliyihii cid xooga u sarreeyey uu uu halkan joogo runtii taasaad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda soomaaliya la dagaalanka argixisada iyo in ay aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan dariskan waa garta marka maxay ka wada hadleen runtii de waxay ka wada hadleen waa arrimo ciidan iyo iyo hawl amni taas faahfaahin dheeri ah kama bixin karo waa uun si guud waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba sii xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo iyo adkeynta amniga taasaa labada qodob baa ugu muhiimsanaa maalmihii ugu dambeeyey degmada ceelberde ee gobolka bokool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan kuwaasi oo halkaasi u tegay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda al-shabaab sidoo kale ceelbarde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo